جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad ku maqli doontaan warkeena subaxni waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada qaraxii lagu dilay xildhibaano ka tirsan riddada galmudug kaasoo ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan la beegsaday kolonyo ay la socdeen madax iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta kaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduuda waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada owdheegle ee wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiintu ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka muqdisho hooyada dhashay carruurtii diyaaradaha maraykanka ay ku xasuuqeen deegaanka oodweyne ayaa ka hadashay xasuuqa saliibiyadda maraykanka u geysteen carruurteeda maamulka dowladda xabashida ethoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa is-huristaag ku sameeyey masjid laga dhisayey magaalada qabri dahare oo ka tirsan dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya beesha gaaljecel ee degta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa shaacisay inay garab u tahay mujaahidiinta kadib kulan beesha ay ku yeelatay degmada buqa qable ee wilaayadaas ihilada maamo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada wajeer ayaa si kulul uga hadlay falka lagula kacay hooyadaas waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay toddoba iyo labaatanka bisha safar sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada qaraxii lagu dilay xildhibaano ka tirsan riddada galmudug kaasoo ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda haddaba arrinkaas waxaan wax ka weydiinay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu kheyran walaalka khaalid xasan bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri maktabka warfaafintu wuxuu fiidkii hore xalay baahiyey sawirada qarax shalay ka dhacay degmada eelgaras ee wilaayada galgaduud kaasi oo lagu dilay xildhibaano ka tirsan murtadiinta sawirada waxaa ka soo muuqanaya miidadka xildhibaanada murtadiinta oo saaran mid ka mid ah geedaha magaalada ceelgaras lugta xildhibaan ka tirsan ayaa si gaar ah loo arkayaa iyadoo sidoo kalena qeybaha kale jirka iyuuna hadba geed qeyb ka saaran ayaa la arkayaa taasoo ku muujinaysa in qaraxaasi si xun uu u dilay xildhibaanada murtadiinta ah ee ka tirsanaa maamulka riddada galmudug kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray maxamed maxamuud iyo cabdulaahi ibraahim shaaciir waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah oo sawirka uu soo bandhigaya in maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay gelinkii hore duulaanka ku tagay degmada ceelgaras ay awoodi waayeen inay qaataan meydadka xildhibaanada murtadiinta ee lagu dilay qarxyadaasi kuwaasi oo bakhtiyadooda ay saarayeen qaar ka mid a geedaha ku yaala magaalada ceelgaras tani waxay ku tusinaysaa hasiimada iyo jabka weyn ee soo wajahay murtadiinta iyo cabsida sii kordhaysa ee xil walba haysata cadowga allah su-aasha meesha ku jirta ayaa waxay tahay saaka waa sidee xaaladda degmada ceelgaras xilligan degmada ceelgaras waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta waxaana ka babanaysa araayada tawxiidka maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay duulanka ku soo qaaday ceelgaras markii u qaraxa u dhacay ayna arkeen bakhtiyada xildhibaanada iyo horkacayay ayay cabsidii soo wajahday wayna isaga carareen magaalada ceelgaras waxaana magaalada isla shalayba la wareegay ciidanka mujaahidiintu saakana raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa magaalada isla wilaayada galgaduud walaalka khaalid ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galab kameen u dhigeen kolonyo geedidah oo ay la socdeen murtadiinta kale ah murtad qoorqoor oo ah madaxa maamulka riddada ee galmudug murtad mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka kooxda riddada iyo murtad lagu magacaabo cabduqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaadhigga ee kooxda ridada soomaaliya saddexdaasi murtad si diriqi ayay kaga badbaadeen weerarkaasi qorshaysan ee la doonaya iyaga in lagu khaarijiyo balse allah fadligiisa maleeshiyaadka iyaga ilaalada u ahaa ayaa halkaasi dhimashadii dhaawac ku noqdeen waana fariin ay haystaan madaxdaasi murtadiinta ah ee shalay weerarka loogu dhigay duuleedka degmada dhusmareeb gaar ahaan deegaanka bulacle iyadoona kamiinkaasi uu imaanaya xili daqiiqda ka hor qarax lagu dilay xildhibaana horkacayay duulaanka murtadiinta ee galgaduud taasoo sidoo kale cabsi kusii abuuraysa madaxda murtadiinta isla galgaduud ciidanka mujaahidiintu waxay habeenkii xali madaafiic ku garaaceen fariisimaha maleeshiyaadka ridada ay ka samaysteen deegaanka ceel la helay iyadoo madaafiicdaasi ay ku dhaceen fariisimihii murtadiinta waxaana warka leheli ay sheegayaan inay jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhanka jubooyinka diyaarad daroon ah oo ah nooc wax basaasta oo ay leedahay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku soo dhacday agaarka deegaanka beeraxaani oo ah deegaan hoostaga magaalada kismaayo diyaaraddaasi oo badqabta waxaa gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta iyadoona diyaaradan ay si gaara uga mid ahayd diyaaradaha wax basaasa ee saliibiyadda maraykanku ay leedahay dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xali qarax la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoona dhawaaqa qarax laga maqlay xaafadaha degmada iyo degmooyinka jaarka la ah ciidanka mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada lagu dhig bixinayo cadowga allah ee si soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsani tooshow waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada owdheegle ee wilaayada shabeellada hoose bashiir muxidiin ayaa faahfaahinaya faahfaahinadan dheeraadka ah waxaa laga helayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maalinimadii axadda cutubya ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saddex xero oo maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen gudaha iyo duleedka degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose shalay waxaa awdheegle soo gaaray maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah oo qaarkood lagu keenay diyaarad kuwaasoo durba aagga dagaalka iyo dhulkii hoodka ee lagu dagaalamay gudaha u galay kadibna ku dhaqaaqay baadigoobka baktiyada maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku firxaday dhulbeereedka ku teersan degmada awdheegle waxaa sii kordhay tirada dhimashada ee maleeshiyaadka ridada kadib markii ay dhulka hoodka ka soo saareen saddex iyo toban askari oo hor leh kuwaasoo tirada guud ee baktiga ka dhigaya toddobaatan laba murtadiin oo ay saraakiil ku jireen dhinaca kale waxgaradka degmada awdheegle ayaa bogaadiyey weerarkii degmadaas mujaahidiintu ay ka fuliyeen suldaan xasan maxamed ciise suldaanka beesha bagadi ee degmada awdheegle iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmadaas oo si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa u duceeyey halyeeyadii mujaahidiinta ee ka qaybgalay weerarka iyagoona sheegay inuu ahaa mid aad u farxiyey laabta qulubta muslimiinta ilaahay baa mahadsan allihii macnaha waaxidka ah ayaa mahadsan asaga noo keenay dalaaladan iyo farajkan annaga haqaan iyo towfiiqtan ilaaha noo waafajiyey walaayaadkeenna ilaahay baa awooddan siiyey annagana waa garab taaganaha hiil iyo hoown garab taaganahay inaan gaalo ka xurayno
aad iyo aad shaacuurkan waa bedelay weerarka ka dhacayn waa lagu guulaystay intaasaa jirto ay ka qayb galeen waan u mahad celinaynaa annaga waana macnaha jahaadkan in la galna hadda rabnaabo sida waayaad iyo aad
maasha allah geeg ilaahiya maxadle geega farxad bimaa meesha ka hayna kolayba codowgii maanta oo jidadhidhaa naga xaaysadii maanta markiina kala xorooyey maanta maxadweyna ka haaysana maanta geega macnaha walooyada iyo dhaha joognaa kolay macnaha shaydhaankii oona haaysadii oo jidadhinin roosdaaye maanta dhulka laga daray kolayba macnaha taas ilaahay maxadiis waaye codowgii maanta macnaha na ag taaganaay jidadhee maalin kastanin roogi maanta macnaha waa lagu xorooyey kollayba maanta geega maxadweyn tan kuweyn kollayba maxla korno kollayba ilaahay maxadiis le aad u weynaan u farxay aad iyo aadaan u faraxnay markii weeraa la qaada la yidhi oo jugta aan maqalnay waa faraxnayba hadeertaan annaga jabigeena aadoo weyn u degan yahay waana micnaha waa iska kifaaxaynaa waa iska cabaynaa waa cunaynaa dhib kale hadda aan qabno ma jirto mujaahidiinta waxaan leeyahay allah barakeeyo ilaaha barakeeyo ilaaha ciseeyo garabkoodan ilaaha galo insha allah maasha allah alxamdulilah aad iyo aadaan u faraxnay maasha allah ilmahaynan guul allah siiyo weerarkii awdheegle ayaa ka dhignaa dharbaaxo kale oo lagala dullaacay maleeshiyaadka taagta daran ee kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey dhiigbaxaad u daran kala kulmayay furimaha dagaalka kadib markii libaaxadii islaamka ay ka hortageen dhaqaaqyaqada cadowga kuwaas oo ku fuliyey howlgallo fariida oo shaafiyay quluubta muslimiinta waxaana weeraradii ugu dambeeyey laga xusi karaa coysweyne qoryooley iyo kii shalay ka dhaca degmada awdheegle mahadsanid abu ayman maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiintu ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka muqdisho casaam carafaad ayaa ka waramaya maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lagu soo tobabaray dalka uganda islamarkaana uu sheegay murtad xasan gurguurta inuu ku wareejiyey amniga magaalada muqdisho ayaa si bareera gudaha magaalada muqdisho ugu toogtay qof shacab ah dilkan waxa uu ka dhacay xaafadaha haanta dheer ee degmada daniile waxayna maleeshiyaadka murtadiinta si bareera u dileen qof shacab ah oo ka yimaaday dhanka deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho waxayna dilka u geysteen si ay wadada oo xilligaasi jaam ahayd ay u furtaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey dilalka dadka shacabka ay ugu geysanayaan gudaha magaalada muqdisho dhanka kale hal qof oo cunug yar ayaa ku dhintay qof kaleo isagana shacab ahaana waa ku dhaawacmay shilal gawaare oo saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan oo kala dhacay xaafadaha suuqbacaad iyo ceel qalow ee degmooyinka wadajir ee yaaqshid ee magaalada muqdisho mahadsanid walaalka hooyada dhashay carruurtii diyaaradaha maraykanku ku xasuuqeen deegaanka oodweyne ayaa ka hadashay xasuuqa saliibiyiinta maraykanka u geysteen carruurteeda marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya xilli dhowaan diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay dad shacab ah ku xasuuqeen deegaanka oodweyn ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduudda kuwaasoo ahaa shan carruur ah iyo ayeyadood ayaa waxaa duqayntaasi wuxuushnimada ah ka hadlay hooyada dhashay carruurtii diyaaradaha maraykanka ay ku duqeeyeen deegaankaasi hooye ifraax maxamed cilmi oo ka hadashay weerarkii maraykanka uu ku xasuuqay carruurteeda ayaa sheegtay in habeen madow ciidamada saliibiyiinta iyo diyaaradahooda ay ku soo weerareen gurigooda oo ku yaalay dhulka miyiga islamarkaana xasuuq kula kaceen carruurtii ku sugnayd guriga iyo ayeyadooda waxay hooye ifraax dalbatay in loo soo celiyo meydadka carruurteeda ay qaateen gaalada maraykanka kuwaasoo ilaayo hadday saliibiyiintu la maqan yihiin meydadkooda magacayga waxaa la dhahaa ifraax maxamed cilmi meeshaasa ii jiifeen ilmaha gurigaas oo buushka oo halkaas ariyaan raadsaday xaafadan ari ka soo dayanaayay muggaan ka soo laabtay intaana soo gaaray gurigii dabaa qabsaday kor iyo hoosaa laga duqeeyay iyo ciidamo lug ah ciidamadaas ilaahay subxaana watacaala ha soo qabta kuwaas waxaan rabaa ilmahaygu meeshaas jiifay oo yaryarkaa in la isiiyo noloshood iyo geeridood wixii nool inaa helo ciidamada meeshaas ku soo weerareen maraykanka diyaaradaha wata iyo kuwa lugtaa dhulka ku socday waxaan rabaa in la isiiyo ciyaalkaas cadowgu meeshaas ku soo weeraray shacabla ahayn xoolaaleeyan ahayn wiilasheedii meeshaas ku dhintay ilaahay inuu ii soo sahlo wixii naga qaatay ilaahay subxaana wa tacaala ha qaatay ilaahay inuu ka soo ifiyo wixii xoatay iyo gabadha yartaadoon eedadad dhashay ilmaha habaryarteed ahaa iyo hooyo macaan nolol iyo geeri midna kuma aan hayno hadday dhintaan meydkooda in nala siiyo waa duugahaynaaha hadday nool yihiin inaa wixii nool nala siiyo waa wada baabi'iyeen koray ka baaba'asheen ciid diyaaradna waa duqaysa ciidan lugana iyo u yimideen ay laayeen wixii cararay iyo wixii ooyaayo qoylihii ooyaan maqlaayay dhan waa u dhiiba tireen ka ugu weyn toddoba sano u jiraa cabdiqani daahir axmed aa la dhahaa midka ku xigo shan jir waaye cabdimahadaa la dhahaa isagana cabdimaha daahir cabdiraxmaan daahir axmed muscabaa u yar laba jir waaye ikhlaas axmed xasan waa shan jir ayaduna waayo kaaha takaruursame waxay qaada meydkoodii hanoo keeneen iyo hadday nool yihiinna wixii nool hanoo keeneen diyaaradaa dhammeeyeen shacabaan ahayn heer baadiyaa meel laga dagaalama maanaan joogin habeen midooba nugula soo weeraro gurgannaga
habeennimadii khamiistii aan soo dhaafnay ayay ahayd markii diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka xasuuqu xusinmaha ka geysteen deegaanka oodweyn ee hoostaga degmada caalgaras ee wilaayada galgaduudda iyagoona halkaasi ku dayan shan ilmood iyo ayayadooda waxayna kadib ciidamo maraykan ah oo goobta ku soo degay ay qaateen meydadka shacabkii ay xasuuqeen mahadsanid marwaan maamulka dowladda xabashida ethoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa is-horistaag ku sameeyey masjid laga dhisayay magaalada qabri daharre oo ka tirsan dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya faahfaahinta qodobkaas waxaa eegaya xaaris cabdulqaadir masaajidka miisaaniyaddii loo qabtay ee shacabkii qabdahara u qabtay ee ku dhisanhayay xoolihiisa eesan dowladna wax weydiinin cid kalena wax weydiinin ee nin waliba dar ilaahay ula baxay iyo sadaqo iyo ula baxay waa odayaasha iyo waxgaradka magaalada qabri daharre oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya oo ka cabanaya maamulka magaaladaas ee taabacsan nidaamka ka jira deegaanadaas oo gebi ahaanba hakiyey dhismihii ka socday masjid ku yaala magaaladaasi waxay sheegeen in masjidka lagu magacaabo cilmi dheere uu guddiga qorsheeyey in dib loo dhiso oo la waasiciyo kadib markii ay jamaacadu ku xoogeysatay balse qorshahaasi ma hirgelin oo maamulka ka jira magaaladaas ayaa soo saaray go-aan lagu joojinayo dhisidiisa arrinkaas oo ay odayaashu cabasho ka muujiyeen iyagoo ku sugan gudaha dhismaha masjidka ayuu mid ka mid ah waxgaradka magaalada ka hadlay sida waxa u jiraan iyo sababta keentay go-aanka lagu mamnuucayo dhammaystirka dhisida masjidkaasi horta waxaan adduunka ka dhicin yaa qabdaare ka dhacay muxuu yahay masaajid la dhisayo oo la yidhi ha la joojiyo weligan ma inaan maqal meellaba kuma aynaa maqal marka waa waxyaalo qabdaara ka dhacay waa wax horleh gaar ahaan kolley waa wax ka bilowday maamulka magaalada arrinkaasi haddii uu ka bilowday hadda wuxuu ku soo joojiyey wasaaradda dalxiiska wasaaradda dalxiiska ku soo joojiyey marka wasaaradda dalxiiska masaajid wasaarad dalxiis haysata ma aynaan arag inaad faraha iskaga qaadaan ma aynaan arag mana aynaa maqal masaajidkaa ummaddii ku tukan jirtay oo badatay oo isla ekaan waayey yaa inay weynaysato xoolaheeda u soo gaday geeleedii iyo cadhigeedii iyo wixii ay haysatay baacmusari u soo uruurisay inay si fiican ugu casriyayso oo ugu dhisato oo wax dhiba yani waa masaajid beytka ilaahay marka waxaan filahayaa wasaaradda waxa dhibka gaadhsiiyey ee ku reebay waa uun reer qabdaare mas-uuliyiinta qabdaare u baan marayna inay ku reebeen masaajidka miisaaniyaddii loo qabtay ee shacabkii qabdahara u qabtay ee ku dhisanhayay xoolihiisa eesan dowladna wax weydiinin cid kalena wax weydiinin ee nin waliba dar ilaahay ula baxay iyo sadaqo iyo ula baxay dadka muslimiinta ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa qoorta kaga taagan maamul dabadhilif u ah dowladda etoobiya kaas oo dadka ka hor istaaga weyneynta shacaa'irta islaamka waxaana tallaabada uu ku mamnuucay dhisida masjidka in badan dhegahooda ku soo riday sida dowladda uu ka amar qaato maamulkan ay gudaha dalkaasi etoobiya ugula dagaalamayso masaajidda ku yaala waddankaasi mahadsanid xaaris beesha gaaljecel ee degta wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa shaacisay inay garab u tahay mujaahidiinta kadib kulan beeshu ay ku yeelatay degmada buqa qable ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa sii faahfaahinaya kulankani oo ahaa mid ballaaran una dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kulankaani u socday waxgaradka beesha gaaljecel qaybta degta wilaayada hiiraan ayaa waxay beeshu kaga hadashay difaaca shareecada iyo sidii beeshu ay cadowga uga difaaci lahayd deegaanadeeda ugu horreyntii waxaa madasha laga akhriyey bayaan laga soo saaray kulanka kulan wadatashi oo dhex maray waxgaradka beesha gaaljecel ee degta wilaayada hiiraan ayaa waxay ka soo saartay bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan kow beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo beeshu waxay caddaynaysaa in mujaahidiinta bariga afrika ku garab taagan tahay naf iyo maalba lambar afar waxaan ugu baaqaynaa murtadiinta ka dhalatay beesha in allaah u toobad keenaan intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay waxgaradka beesha gaaljecel iyagoona mar kale caddeeyey inay garab taagan yihiin mujaahidiinta waxaan ka wada hadalnay wax badan waxaan ka wada hadalnay wax weyn ilaahi subxaana wa tacaala looga dhowaado shuuradeenna waxay ku saabsaneed in ummaddeenna in cadow ilaahi subxaana wa tacala ay la jihaadaan waataan ku ballannay oo rasuulkeena sal ly waslm wuxuu yiriaan ku ballannay in cadowga ilaahi subxaana wa tacaala aan la dagaalanno oo nafteenna aan kula dagaalanno oo haddayna ma aragta maalkeenna aan kula dagaalanno oo nafteenna aan kula dagaalanno oo carabkeenna aan kula dagaalanno waxaan iskugu nimid intaas waaye waxaa kaloon raba inaan iraa xarakatu shabaab almujaahidiin halkooda waxaa ka wadaano annagana ilaahay iidankiis garabkooda ayaan nahay micooda ayaan nahay ilaahay baa mahad iska leh isku keenna keenay makaankan annagoo ugu tashanayna sidii aan u difaaci lahayn diinteenna ee maanta gaala isu soo bahaysatay ee ay rabta inay dhaqankeenna dooriso oo ay diinteenna dooriso annagoo ah beesha gaaljecel ee meesha halkaan joogto waxaan ballan qaadaynaa oo allah subxaanahu wa tacaala ina nafteenna iyo maalkeenna iyo carruurteenna iyo wax kastoo daaqadayna ay la eg tahay in allah subxaanahu wa tacaala diintiisa aan ku difaacno
ugu dambayntii ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi iyo ugaas maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey kulanka beesha gaaljecel ee degta wilaayada hiiraan isagoona baaq u diray beesha gaaljecel qeybaha kale ee dega wilaayaadka islaamiga reer gaaljecel waxaan leeyahay kulammada sidaan oo kaleenta ah waxay leeyihiin faa'iidooyin tiro badan reer gaaljecelka hiiraan joog waad aragtaan shirarkooda kulamadooda katashiga diintooda way badan tahay gaaljecelka wilaayaadka kala deganu insha allahu tacaala waxa dhexdiina yeela meel dhigta shu-uunta adduunya meel dhigta ilaahay idinkii cadowgan iyo kicintiisa insha allahu tacala usoo jeesto sababtoo nabi sal slam wuxuu leeyahay wawjucila risqii taxta dil rumxi abaarihii abatay dhibkii abatay marka garaamkeena iyo biriiskeenaba meeshuu ka bisilya insha allahu tacaala yaana lagu horumarina biidnillahi alwaxid ilaxad gaaljecelow ilaahay diintiisa u gargaara ilaahay diintiisa garab siiyo haddaadan maanta ilaahay diintiisa garab siinin goormaa maaragtay ilaahay diintiisa garab siinaysaan goormaa ilaahay tabaaraka wataala aad raaligelinaysaan wakhtiga ilaahay tabaaraka wataala raaligelinaya aad joogtaan wakhtiga ansaarnimadiina ay dhalaali laheedaa la jooga insha allahu tacaala kaaca oo ilaahay diintiisa garab siiyo mahadsanid yaasir ihilada maamo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada wajeer ayaa si kulul uga hadlay falka lagula kacay hooyadaas cabdiqani moxamed ayaa sii ambaqaadayaa wararka ka imaanaya gobolka wajeer ee qeybta ka ah dhulka ay gumaysato dowladda saliibiyadaha ee kenya ayaa sheegaya in fal kufsi arxandarro ah loo geystay mid ka mid ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan bariga gobolkaasi falkan kufsiga ah ee loo geystay haweeneydan ayaa sidoo kale waxaa xigay dil loo geystay iyadoona ruuxa geystay falkaasi goobta isaga baxsaday markii uu arkay ehelada hooyada uu ku xadgudbay mid ka mid ah ehelada la dhashay haweeneyda la kulantay falka kufsiga iyo dilka ayaa la hadlay warbaahinta isagoona ka waramay sida ay wax u dhaceen waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhibaato xooggan iyo dhaawac loo geystay haweeneyda iyadoona u dhimatay dhibaatooyinka ay la kulantay sida uu hadalku u dhigay
gabadhii eribay raacday inkastay igu raacday gabadhii soo dhacda la arkay markaan odayga hadduu soo baxay erig reebkiisa soo qaaday meel cidda aan u dheereen oday oo maaragtay ergi inaad maaragtay galbatiin aad soo ahay duurka hergejay aad ku socday rajaynahaya ayaa gabadhii meydkeeda isku arkay duqub markaan waxaa gabadhii jiiditaankeedii iyo halkii maaragtay ninkii isku fiijiyeen gabadhina waxay sidii ii sheegeen qadaadka dambe nabar ay ku leedahay afkana nabar ay ku leedahay maamada sidaad ogtahay marka hore cunug yar oo hadda afar bilood haysataa ilmo kale oo ay dhasheen waa jiraan oo qof yar hadda miihin dhacdada waxay ka dhacday meel adag dhasheeg aa la dhahaa dhasheeg maaragtay barigeeda ay ka dhacday oona u dhaxaysa dhasheeg iyo riba oo markaan halkaas adiga wakti oon wadana aan lahayn maaragtay baa lasoo jeexay ada halkiiba eheladii qaraabadii meesha ku dul iskugu imaaday baacna haddaa la dhahaa adiga waa dhisheeg iyo ribaa dhexdooda dhisheeg administratively waxay hoos imaadaysaa qarbajo markaan locationka jiefkii qajaajawan ayaa jiiftaas ayaa maaragtay dadaal muujiyeen oo maaragtay tugtug iyo waxuba soo qaateen ilaa la imaada halkii gabadhii aas maaragtay ay balkamuudka isku qabtay oo dibka isku gaaray runtii raxmtaas allah u naxariista eheladeen sabar maaragtay imaan allah ka siiya naftaas koodayna hadda waxaan baaq ugu yeerahayaa ninkaas gacan ku dhigla dhacdadan hadda mid wareysameyn haddaan ka warbaayo iidan ay jirtay dhacday waxaan baaq ugu dirahayaa arrimahaas in loo fajignaado oo maaragtay aan lagu dhammaynin maslaxa ama geed hoosteed waxaa muddooyinkii dambe gobolka wajeer ee qeybta ka ah dhulka n f d kusii xoogaysanayay falalka amni darrada ah ee ay la kulmayaan haweenka iyo dadka taagta daran iyadoona halkaas aysan ka jirin maamul wax ka qabta baahiyaadka iyo dhibaatooyinka soo gaaraya dadka shacabka ah oo ay ugu horeyso amni darrada sii baahaysa mahadsanid walaalka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu